madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa xafiiskiisa magaalada baydhabo ku qaabilay wafdi uu hogaaminayey kaaliyaha agaasimaha guud ee hay-adda faw ee afrika ditor abebe oo uu weheliyo wakiilka hay-adda faw ee soomaaliya kulanka oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ayaa looga hadlay mashaariicda hay-adda faw ay ka wado guud ahaan deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo sidii loo hirgelin lahaa mashaariic hor leh oo loogu adeegayo bulshada ku nool guud ahaan deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed wali magaalada baydhabo booqasho ka kooyay ku-xigeenka madaxa hay-adda f o e qaaradda africa iyo madaxa hay-adda faw ee soomaaliya iyo saraakiil kale booqashadii wali ku bilaabeen xarunta madaxtooyada wali la kulmayna madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed iyo golihiisa wasiirada qaar ku mid ah sida wasiirka qorsheynta beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga maareynta masiibooyinka environmentiga iyo horumarinta reer miyiga wafdiga wali sheegana iniyo magaalada baydhabo haandooradeen iniyo sambal ahaan qaadaan islamarkaasna fiiriyaan madaxa oo kasoo ada africa mashaariicda hay-adda f o s soomaaliya inta kuwada isla markaana aragaan baahida dhabta ee ku jirta koonfur galbeed weli kale ay sheegeen inay mashruuc weyn shalay fureen mashruucaasna dhiib ku eta koonfur galbeed markastana hay-adda faw soomaaliya mudnaanta koowaad sii doonta koonfur galbeed maadaama ay eta deegaanada wax soo saarka oo meel raayus laka tilmaamo hankuwiin soomaaliya isla markaasna soomaaliya meelil xuquudiya u eta marka runtii eedan ka mahadnaqaana hay-adda f o soomaaliya madaxweynaha weli sheegay in markasta la hadhowaayo hay-adda f o iyo hay-adaha kale oo caalamigaba islamarkaana dhowaan koonfur galbeed laka saxiixi sharciga ka hortegidda leexsashada gargaarka runtii sharcigaasna eedan amaaneen walina sheegeen in koonfur galbeed eta meelikadayadaaw waana stateka keliya oo hadda bilaabay in sharci noocaas ee saara taasna wali horseedaas areen in hay-adaha gargaarka iyo hay-adaha caalamiga ah un kib ha ka dhiiridaan koonfur galbeed wali inta unku mahadnagaan hay-adda f o soomaaliya iyo madaxa hay-adda ku-xigeenshii africa oo runtii hanii booqday koonfur galbeed wali kale aan mahadnagaana guud ahaan hay-adaha waana salaamadin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka koonfur galbeed diini cabdinuur maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka ay yeesheen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale wakiilada hay-adda faw ee soomaaliya iyo afrika si kastaba atee kulankan ayaa ujeedadiisu waxay ahayd fulinta mashaariic horumarineed oo ay hay-adda faw ka fuliso deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo sidii ay u bilaabi lahayd mashaariic cusub oo ay ka faa'iideysanayaan bulshada ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya